bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadyaal duhur fayla ha ka dhowaada qodobada warkaana duhurnamaanku door korona ee idaacadda raadiyo baydhabe ee sinhayta dhugunsadyaal faahfaahin yalo koolahay qarax khasaarija sida uu ku dhihi magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose amahadi guuleed iyo abdi xaashi oo dhaleecin kula kulmeen liiska musharaxiinta aqalka sare iyo shaaciya sidee khilaafka khilaafka madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble oo saamayn xoog leh ku waalida dhaqaalaha soomaaliya faahfaahin dheeraada yalo kuhelaha iyo dagaal ku dhihi qaybo ku mida gobolka jubbada hoose dowladaha soomaaliya iyo kuweyt oo kuwada hadleen xiriirka lamaada dowladood guddoomiyaha maxkamadda raacfaanka gobolka banaadir oo xarigjar ka sameeyey maxkamadda degmada boondheere ee gobolka banaadir akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal welibaan ku door korona abiy axmed ee t b l f unaqabataynta weliba kugubadaada korona keliya heshiis wada jiranti oo sameeyan iyo saraakiil sarsare sare oo olin hirhiri afgembigii fashilmi oo ku dhigi dalweynaha suudaan duhur fayle dhugunsadayaal weliba waa duhurnimo arbaacawa taariikhda miilaadiga weliba ay ka beegantahay labaatiin lamada bili sagaalaad sanadkii lamada kun labaatiyo kowkii intaasay weliba hayna qodobadii warkaana hiraab duhurnimo unka door koronay haddana ka dhowaada dhugunsadayaal warkii duhurnimo faahfaahsan duhur fayla dhegaystayaal joogda qaraxa iyo welibaa la kadhegay inta badan xaafadaha magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose welibana ku dhiyay geerish cawaale oo kiyaala dhabarka dambe ee saldhigga booliska welibana la kuwaramahaya qaraxaas intii uu sababay khasaare shalgadiisan saraakiisha dhinaga ammaanka oo la hadalay idaacadda weliba xaqiijana in qaraxaasi uusahay miina islamarkaana la dhekiyay qolkiyaala gudaha garaashkaas iyadoo ka dhamadan hal qof caange oo degmada lakakasaay oo laka magacaabo jari siciid jalbow wararka shalgadiisan uu dirahay qaraxaas weliba sheegahayna in mas-uuliyiinta yeeshayn qaraxaasi intiuu sahaay qarax markaas ilaa haddana ogayna sababtiisa sidoo kale weliba ku dhaladay burbur xoogle oo hadeeri qolkii qaraxaasay ligeliya sida oo ku tirsan oo kiyaali geeris laka farsameeyo baabuurta noocyadii shalgadiisan ciidamada ammaanka magaalada marka weliba hadda wadana baadigoobka eedan sidii markaas la ogaad lahaya qalxaasay shakhsiyaadkii ka dambeeya iyo khasaaraha rasmiga uusa sababay liiska musharaxiinta caqalka sare ee gobolada waqooyi labaatii kowdii febraayo ee sanadkun la sheegay weliba markaas xaqiijay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka waqti shay dhammaaday cabdi xaashi cabdilaahi iyo ra-iisul wasaare xigeenka xukuumadda weliba kula kulmanana eedayn shalgadiisan siyaasiyiinta iyo beelaha shalgadiisan ee deegaanadaas ku kooya cabdi xaashi weliba laka eeday intuusi hiridi dham halkii korse elfadaay in laka tartama islamarkaana dheyda doorashadaha furun idil maxamed oo kumida siyaasiyiinta gobolada waqooyi oo la hadalay idaacadda weliba ay tilmaantay in cadaalad daro ka sameeyay cabdi xaashi cabdilaahi qaabka uu sagmaarayay liiskaas taariikhda madhigna taariikhda malka aragna in qof tartama ushileedis tartama laakiin taasay weliba waa dhibaatada markaas cabdi xaashi kahay shakhsiyaadkan yeerti cabdi xaashi keligiis taliyo waluusa bandhigkana meel walu cuntumow guud ahaan danaha iyo jiritaanka dadka deegaanadaasi leeri xubnaha liiskala kureebi ee gobolada waqooyi weliba kumadee ra-iisul wasaare xigeenkii hore ee soomaaliya ridwaan xirsi maxamed wasiir ku-xigeenkii hore faysal xuseen daahir ee kayse aadan ismaaciil axmed axmed maxamed shawr roode xirsi xuseen idil maxamed suleybaan saynab maxmuud iyo deeqo maxamed saalax samsam yuusuf axmed ciise cawaale xodan qalbi senator nuura faarax jaamac senator muxidiin sheekh cali jaamac shukri aadan caatooy senator ayuub ismaaciil yuusuf suldaan maxamed muuse maxamed khaliif cabdixakiin maxamed dhammaantu miyuusiyadkan qof waliba shakhsiyaadkii la kuraabi liiska tartanka furun ee sanatarada deegaanadaas siyaasiyiinta qaar waliba tilmaameen in cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare xigeenka soomaaliya iyo oon samayna doorasho daha furun oo dadka deegaanadaasi wada jiraan dhunyin musharaxiinta liiska ilaha gudbiya weliba kushalkooyna dhiniga iyo garabka cabguuleed iyo cabdi xaashi oo ee guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka tumanku kumada kuraasta weliban tartamo doone ilaa lama weliban tartamu doona shakhsiyaad lamadaasay qofood hashal xulaan oo ku tirsan dowladda federaalka khilaafka siyaasadeed oo dhexeeyay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda weliba saameyn xog leh ku waladay dhaqaalaha dalka weliba magaalada muqdisho hakabadada haya dagaalo muddo dheer ka jari kaasay ooe maalgashigii dhinaga dhaqaalaha weliba ganacsiga weliba dadka ganacsatada xaqii jana in welwel badan ku qabaan in ganacsiga dalka hoos andhiyow kokooy saaslimada maciishadan hadda koron korortay ganacsatada welibanka baaqina hogaamiyaasha ishay in walkasta laka dhamaya is afgarod haddii kale in dhibaatada hadda dhaqaalaha useyko markaas hoosgalo kor haddii heshiis siyaasadeed lindeerna sidii hadalkan dhikeen dagaal iyo dagaal kun iyo weliba kooyay kureed markii la sheegeen xubno ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab weerar ka qaadeen saldhig ciidamo oo k saldhig ciidan oo oo saldhig ciidan oo ciidamada amisom ee kenya iyo kilan deegaan hooseedow degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose weliba meelasku dhey dagaal hubaysan dagaal dagaal eedan xoog badan oo lamaada dhinan dhexeeya dadka deegaanka weliba xaqii jana intay u dhigan joogta weerarkaas oo lamaada dhin isdhaafsadaan hubnuucyadii salgadaysan sidoo kale dadka deegaanka weliba xaqii jana in cobso badan haladarasti kureed markii dhiniyadaas dagaalka ku dhexeeya dagaalsha sii xoogaysadii wararkii inkada dambeeyay ee hanoodeerahay deegaankaas weliba xaqii jahana in ciidamada kenya iyo deegaankaas kuwadaan hadhaqaaq military oo ka eedan shakhsiyaadkii weerarkaha ka qaaday wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud iyo dhigshay dalka kuweyt doctor axmed nasiir al muhamed al sabaax weliba kuwada hadlena xiriirka lamaada dowladood soomaaliya iyo kuweyt lamaada wasiir weliba qaadanaa weliba markaasi qaadana wada sheekaysi dheer oo ka eedan xiriirka lamaada dhina dhaqaalaha horumarinta walbarashada iyo arrimaha bulshada iyo ganacsigii ammaanka weliba isla qaadanay muhiimad yeelata xoojinta walaaltinimada ku dhexayta lamaada dowladood soomaaliya iyo kuweyt yeeri wasiirka kulanka weliba ku dhiyay dalka maraykanka kureed markii magaalada new york lamaadaasay wasiiranku u qeyb galeen kalfadhiga lixdii toddobaad ee golaha guud ee qaramada midoobay guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir yaqaan maxamed axmed cismaan baari oo weheliyo guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir cabdi qadar maxamed xasan weliba xarag jar ka sameyna xarunta maxkamadda degmada boondheere ee gobolka banaadir guddoomiyaha maxkamadda degmadaas boondheere maxamed aadan cismaan weliba ka shaqay weliba uuse sheegay in xaruntan sidilanka talagali inka shaqeey doonaan guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka muddada isrooyi maxkamadda racfaanka weliba reedan furay maxkamadaha degmooyinka shibis degmada kaxda iyo boondheero hadda reedlan furi meylo warkaasay dhugun sidiyaalsiin hokooyahay duhurnimaadan weliba waa idaacadda raadiyo baydhaba magaalada baydhaba haddana akhbaaraadka bannaanka si hayaha kaaliyaha hoqayaha arrimaha dibadda ee bariga maraykanka iyo weliba maamulka abiy axmed iyo hoogaga t tigrey ee t b l f ka wargeliya intiioo haysan fursad fursaddii inka dambeeytay ooe cunuqabateynta maraykanka ha kurogo doona dalka ethoobiya xoqeyaha weliba tilmaamay in fursadda keliya haystaan ee ta dowladahaas eero dowladda federaalka ethoobiya ismaamulka tigrey intii oo dhammaayaan heshiis walkasta si markaas maraykanka unkufirsada wala markaas dheeq samey doona dagaalka lamaada dhina iyo weliba sababay dhimasho dhaawac baraka iyo go-doomiyo sameeyeen lamaada dhina taasi oo sababtay in xitaa gargaar la deersiiye waaye t b l f meelaha ee maamulaasa taasi oo qabad ka nagati hay-adda gargaarka adduunka w h o w f b dagaalka dagaalkii kudhihi waqooyiga etoobiya ee maamulka abiy axmed weliba markaas sababay in xitaa ciidamo shishay garabsiyan dowladda sida eritreya weliba eritereya laka eeday inay ku qeyb gaali dagaalkaas dagaalkaasaynu sababay khasaare shalgadaysan afhayeenka golaha kumeergaarka ee taladahay dalka suudaan maxamed alfaki sulaymaan weliba xaqiijay in inta badan saraakiishii kulug lahayti afgembiga iyo fashilmi iyo gacanta laka dhegdhakay isla markaana markaas xabsiga lantaxaabi cutubyo ku tirsan ciidamada gabaa ciidamada gaashaanbuurta iyo weliba markaasayo halbahana taangiyada weliba yo fashilyanaa afgembigii dalkaasay la fadaa in laku qabsada wararka weliba xaqiijaan in saraakiil taabacsan madaxweynihii hore ee dalkaas genaraal xumar xasan al bashiir iyo ka dambeyn iskudayga la fadaay in xukunka lakala wareega saaslimada saaslimada la wareega xarunta warbaahinta qaranka suudaan saraakiil sarkaal sare oo ku tirsan dowladda suudaan oo la hadali wakaaladda wararka a f b weliba xaqiijay in saraakiisha ka fashilmay howlgalkaas gacanta laka dheki qaar kumadana xabsiga la dheki yeeri id ciidamadii wadaday baabuurta gaashaama iyo weliba hayn ahaano kooban welibay oo fadaan in afgembigaha ka bilaan xarunta madaxtooyada iyo xarunta warbaahinta dowladda wadanka suudaan weliba horeen ku dhe wadanka suudaan weliba hore in ku dhe tobneeye tobneeye afgembi military afgembigii inkadambey weliba xukunkii lakuware lakula wareegay madaxweynihii hore ee dalkaas genaraal cumar xasan al bashiir abriil sanadkii laha dhaafay lamaada kuntum iyo sagaalkii hayti warkii dhugunsudayaalisan kula dareertan idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhaban taninkeegya intan ugu kulmaan warkan limada ammaano allah